madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shir jaraa'id oo howlgelinkii dambe ee jimcihii shalay uu ku qabtay aqalka cad waxa uu shaaca uga qaaday in israa'iil iyo suudaan ay heshiiyeen isagoo islamarkaana soo saaray amar madaxweyne oo suudaan looga saarayo liiska wadamada argagixisada taageera madaxweyne trump ayaa saxaafadda horteeda khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha suudaan cabdallah xamadoog iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyada oo saddexda hogaamiye ay heshiiskan soo dhoweeyeen waxaana uu madaxweyne trump ku dhawaaqay in wadamo kale oo carbeed ay khadka kusoo jiraan lana heshiin doonaan israa'iil heshiiskan ayaa inkasta oo muddooyinkii u dambeeyey warbaahintu sahadaalinaysay ayaa haddana sida qaar ka mid ah khubarada siyaasadda falanqeeya waxa ay sheegeen in uu ahaa mid si keliis ah loogu dhawaaqay waxaana uu kusoo beegmayaa xilli dalka suudaan uu ku sugan yahay xasilooni darri siyaasadeed sida uu faahfaahinayo maxamed caalin oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka finland heshiiskan abrahim ay ula baxeen maraykanku si ki kii carabtii kan david oo kale waa heshiis sabrice ah oo maalin jimcaal ay galeen uu telefoon kula xiriiray ra-isul wasaaraha suudaan netanyahu isaguna aada ugu faraxsanaa marka heshiiskan waa heshiis muddo laba bilood gudahooda ay baxrayn imaaraadka iyo suudaan ay ogolaadeen jiritaanka dalka israa'iil dalka suudaan marka hore xukun soddon sannadood cumar al-bashiir baa xilkii laga qaaday dastuur ma laha baarlamaan ma laha waddankii laba golaa isku haysta golo uu ra-isul wasaare cabdalle handoog uu xukumo iyo golo kaleo uu xukumo alburhaan ninkan la yidhaahdo sababaha soo dhoweeyey heshiiska israa'iil iyo suudaan ayaa lagu tilmaamaa inay ka mid yihiin culayska uu saaray maraykanka iyo dhiirigelinta dalalka khaliijka ee iyagu hore uula heshiiyey israa'iil sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka wadamadan taageeraya suudaan ee arrintan la wadayna waxay isugu jiraan qaar mar hore israa'iil la heshiiyey sida imaaraadka oo kale iyo sacuudiga oo isaga laftiisa waqti uun ka xigo mar kale trump oo mur soo yidhi oo sheegaya in israa'iil iyo suudaane heshiiyeen marka waxay la tahay iminka wadamada carabta badankoodu waxay saqla orod ugu jiraan inay ciraaqaad la samaystaan israa'iil marka heshiisyada noocana caantay kagama bixin israa'iil caantay kagama bixin maraykanka laakiin waxaad moodaa carabtu wax kastoo ay haysteen in ay arrintaa intay dhulka dhigeen ay kula heshiiyeen heshiiska israa'iil iyo suudaan ayaa ka sokow bariga dhexe waxa uu saameyn ku yeelan karaa geeska afrika gaar ahaan dalalka ku bahoobay urur goboleedka iigaad oo ay suudaan noqonayso dalkii lixaad ee xidhiir la yeesha israa'iil sida uu mar kale faahfaahinayo maxamed caalin markaan laba u kala qaadno dalalka carbeed oo ay suudaan ay kusoo biirtay hadda ka horna jordan iyo masar iyo aan ogeen mauritania iyo mar morocco la leeyahay laba albaab ayay wataa xiriirka israa'iil arrintani waxay sii fududaynaysaa inay xiriirkii uu taaho mataqaanaa la lahaa qaaradda africa oo waa kii madaxda africa kenya kula kulmay xiriirka israa'iil iyo etoobiya wuu fiican yahay xiriirka uganda israa'iil wuu fiican yahay hadda markaad madaqada fiirtid igad iyo geeska africa wadamada ugu badan hadday suudaan kusoo biirtay wadamada igad waxaa ka maqan soomaaliya iyo jabuutin baa ka maqan madaxweynaha maraykanka donald trump oo isagu heshiiskan cusub gadhwadeen ka ah ayaa sidoo kale saxaafadda u sheegay in uu ugu baaqay etoobiya in ay faraha ka qaado biyo-xidheenka ay ka dhistay webiga niilka isagoo ku baaqay in etoobiya ay miiska wadahadalka kusoo noqoto waxaana uu madaxweynuhu tilmaamay in uu hakadgeliyey dhaqaalihii uu maraykanku ugu deeqi jiray etoobiya